caashirka koowaad muxuu yahay warka wanaagsan muxuu yahay warkan wanaagsan oo ilaahay ka yimid ilaahay wuxuu rabaa inay dadku nolol fiican dunida ku noolaadaan wuxuu abuuray dhulka iyo wax kasta ku yaal waayo bini'aadanku jecel yahay mar dhow wuxuu keeni doonaa isbeddel siduu mustaqbal fiican u siiyo dadka dunidoo dhan ku nool wuxuu joojin doonaa waxaa siilaca sabaabay yeremiya labaatan iyo sagaal koob iyo toban waxaa ku qoran waayo rabbigu wuxuu leeyahay anigu waan garanayaa fikirada aan idinku fikiro waana fikiro nabadeed oo ma aha kuwa amaasiibeed si aan ugu dambaystinna raajo idin siiyo dowladna kuma guulaysan inay baabi'iyaan dulmi cudurro iyo dhimasho laakiinse war wanaagsan baa jira mar dhow bay ilaahay boqortooyadiisu maamulka ka qaadan doonta dowladaha bini'aadanka oo kuwa xukunkiisa aqbala waxay ku raaxaysan doonaan nabad iyo caafimaad fiican ishacya labaatan iyo shan siddeed waxaa ku qoran oo dhimashadana weligeed buu lekhay sayidka rabbiga ahuuna weji kastaba ilmada wuu ka tirtiri doonaa oo ceebta dadkiisana dhulka oo dhan wuu ka qaadi doonaa waayo sidaasuu rabbigu ku hadlay ishacya soddon iyo seddex labaatan iyo afar waxaa ku qoran oo kan halkaas deggan ma odhan doono waan buka oo dadka dhexdeeda deggana xumaantooda waa laga caafihi doonaa daniyel laba afartan iyo afar waxaa ku qoran oo wakhtiga boqorradaas ayaa ilaaha samadu dhisi doona boqortooyo aan weligeed la baabi'inayn ama dowladnimadeedu aanay dad kale uga wareegayn laakiinse way jejebin doontaa oo baabi'in doontaa boqortooyooyinkaas oo dhan markaasay weligeed tagnaan doontaa muxuu warkan wanaagsan maanta muxim u yahay marka kaliya ee dhibaatooyinku dhammaan doona waa markuu ilaahay sharfalayaasha dunida ka qaado goormay waxaan dhici doonan ereyga ilaahay wuxuu inoo sii sheegay xaalado imanka bini'aadanka khatar geliya xumaanta wakhtigan dhacayso waxay ina tusta inuu ilaahay mar dhow wax ka qaban doono xaaladda dunida timoteos labaad saddex kow ila shan waxaa ku qoraan baaltan ogaaw maalmaha ugu dambeeya waxaa imaan doona wakhtiyo dib badan maxaa yeelay dadku waxay ahaan doonaan kuwa naftooda jecel iyo kuwa lacag jecel iyo kuwa faan badan iyo kuwa kibir badan iyo kuwa caytaan badan iyo kuwa waalidkooda caasi ku ah iyo kuwa aan mahadnaqin iyo kuwa aan qudus ahayn iyo kuwa aan kalgacayl lahayn iyo kuwa aan heshiis doonaynin iyo kuwa waxanta iyo kuwa aan iscelin karin iyo kuwa baa'an iyo kuwa aan wanaagga jeclayn iyo kuwa gacangelyayaal ah iyo kuwa haad ah iyo kuwa isla weyn iyo kuwa raxaysi jecel intii ay ilaah jeclaan lahaayeen iyagu waxay haastaan ewkaanta cibaadaysiga laakiinse xoogiisay diidaan kuwaas ka leexo maxaa waajib ah inaan samayno waa inaan baranno ereyga ilaahay kitaabka quduska ah sidaan ilaahay u baranno waxay la mid tahay warqad oo aabbe jecel badan inoo soo diray wuxuu inoo sheegayaa sidaan nolol fiican hadda u helno wuxuuna inoo sheegay sidaan nolosha weligeed aan dunida ugu raaxaysan karno qaar baan ka helen inaad heshid caawimo ku fahamsiisa kitaabka quduska ah laakiinse mustaqbalka fiican aan heli karno yona ku dhaafin maxmaxyadii labaataniyo sagaal labaataniyo shan waxaa ku horaan dadka ka cabsashadiisu wax bay dabta laakiinse kii rabbiga isku halleeya wuu nabadgeli doonaa muujintii afar iyo toban lix iyo toddoba waxaa ku qoran oo haddana waxaan arkay malaa'ig kale oo samada dhex duulayso iyadoo wadato injiil daa'imis ah inay u nadiiso kuwa dhulka deggan iyo qurun kasta iyo qabiil kasta iyo af kasta iyo dad kasta iyadoo cod weyn ku leh ilaah ka cabsada oo isaga ammaana waayo sacaddii xukunkiisu way timid oo cabuuda kii sameeyey samada iyo dhulka iyo badda iyo ilaha biyaha ah